waxaan gabaygaa ku xijinhayaa gabay kale oo la yidhaahdo lix iyo toban hal asagana waxaa tiriyey saar xuseen shirmar wuxuu yidhi niman yahow dambow lama hadloo daa'imaan ahaye ma da'weyney waayeelna waa laydaneeyayaaye casha nool wax noo daalac bay ila dul joogaan haddaad maanta iga dooxiseen inaan ii deexdo dadegsiinyaheedii lix iyo toban haloo deela oo aanan dambow lagu ogeyn baan isaga daayey dalka yaga ninkii duunyo lahay door u bixiyaana wadaad diinle iyo xaaqil waa laga dileeyaaye inaan darashaday laga aqoon baan isaga daayey bunka niman dhigtaa waa sidii duul karaama leh adduunkuma digeeyaan waxay sila ku daaheen in cayuuni shaygeeda dili yaan isaga daayey nijirica waa laga dogtaa maalin dirideede nin waliba amuu kuu dagtaayuu daniyayaaye inaan eeba laga daynahayn yaan isaga daayey doorkii walaalkiia in xunuu wawdan leeyahay arrinkii ka duufaa markuu daacad u sheego wax damiinku moodaa inuu dow ka ridayaaye ku kaloon ku diinaynin buu dacalka saaraaye dabadeed waxay wada maraan laala duurdhabe ee axmed inuu dadkeennii ka haray yaan isaga daayey beriin gabaya diin iyo xilmiya daacad iyo waano daraad iyo midbaan shalay lahaa duug hadday noqotay inaan dhegada hadal deeqahayn yaan isaga daayey shimbir duulid badan oo dhulkii isagii aqoon waayey mar unbuu libaax labadiisaan dalag yidhaahdaaye inay iga tushay doora tahay yaan isaga daayey diradiriya waa heli karaa dulan islaameede muddo nabada waa gelin karaa dabiga geesiisa in nabiif cadaab dalag la siin baan isaga daayey haddaan doono waa odhan karaa diigashiya faane anoon jiririn baan ridan karaa daqarre waaweyne dadka eebbahay caabudkii yaan isaga daayey rag jismaankii iyo xaashadii diirka ka addaatay ninkii ii danliya kii kalgacal laabta iga deeqa docda waa ula maamulan aqaan labada daaroode inaan eedda lagu sii degdegin baan isaga daayey darku geednimuu yahay hadduu doqon ku weynaado kolow waalidnimadii dugsada waa la darajayna inaan wiil duqnimo loo cusayn baan isaga daayey daarood dhexdiisi iyo hawiye dib iyo soomaali doqon iyo niman kala ahayn laba dad mooyaane inaan layga daandaansanayn yaan isaga daayey duulaan haddii aanan gelayn dooyo laba qaydle oonan liga ku diidiidanayn dib iyo geeraarle atii aanu hal gabay door ahayn waa isaga daayey adba daa'in ma ahoo adduun dib u sanaan waaye diintii allah lagu hayaa inuu dumaayaaye damin aakhir inuu haasha yahayna waa isaga daayey duqaydaan ka soo firay adduun kuma darbaysnayna gobannimo hadday dabin wadeen yaa ilaah dilaye nafsi inuu da'daydaan u harayna waa isaga daayey hadduu dooro weynow kufrigu ina dullaynaayo meeshuu inoo diray haddaan diidi kari weynay inay diinta nabi baylah tahay yaan isaga daayey ninkii mayrax lagu duubay oo caano lagu daadsay dirham beesa lacageed hadduu ina ku doonayo ninku muni duqowdeennu tahay waa isaga daayey reeraha direed iyo hawiye boqorka daarooda addoon daqayo weyn iyo xamdaa jibir dagaystaa ah intaan dawga tawxiid lahayn wax isma doortaan daariya waxay uumayaan daabad iyo xoolo hadday gaalka ugu diiqayaan diinta la colooday inay taladu naga daahan tahay yaan isaga daayey daraawiish dilkiiyo toogaskii duubtigii maxamed kuwaan malakumowdka u dhamqin waa ka digayeeni in dariiqyadii naga xirmeen yaan isaga daayey dexda ceel cad doolliya wardheer deginka buuhoodle socmo iyo walwaal iyo intii dohi iyo ciigeeda dariiqyada nugaaleed hobyiyo daarihi xarare dukaamada cadneed iyo berbera degaladii saaxi halkuu nuur cismandegi jiriyo dahabka miinkoole kufri diil madow iyo sawiya adalidaanteeda dululaasigaas bay intii gediya daaqeeda docda midiga doolow xaggiyo daawadaas bidixe dalka karanle doocada bunkal iyo dabatadii booran darafta waa masooy iyo galbeed tan iyo reerjiidle dalka edaga maanyada dadbani dunida guurkeeda daarood haddii laga xukumo waa isaga daayi gabaygaasna halkaas ayuu ku dhammaaday asaguna halkaa ha joogo